بسم الله الرحمن الرحيم آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، وقال هذا الكتب بدينا الشيء شرائي هو التحصيلات أي توقع في دولة سابع فيها maanta oo qaybtu tahay bishii abish iyo tobankeedii waxaa si ballaaran waa diinka daclinta laga soo galay isugu yimid dhammaan qurbajoogta waxgarabka rag iyo dumar ama rag iyo gabdha beesanaasiyaad waxayna ay shirkaasi ku saabsanaa oo lagaga xisanayay dacwadii ugu dambeeyey waxdhaqameedkii beeshu uu si لمصيرها على فصل عام ووجهي مجالات هرجيسة وشاشبها تلفزيون جدرات كلاعاتي أريكا أي أبنش الشركة يا تلفزيون كمي كأمو ما لغا فقاري شكي بانكا كأمو بعد وحالو فقاري وليني جاتيان دلوينها صومالية دلوينها ريخة صمامة لحظ موت وثانيات بكاملة haddaan dacwada idiin sheego waa nuur maxamuud gaar gudoomiyaha saalada qubadjoogta cabdifaarax goohe oo ah afhayeenka saaliyada scientifiga xali cabsiiye oo ah oday jooga wadanka australia cabdisayid saanac sirabaan oo ah xubin guddiga kugu jira magaalada siyaasal aniga ah cabdilaahi shuuriye iyo xubin gabdhaha majalisa oo ah gudoomiyaha xablaha shukri ismaaciil incacabse insha allahu intaasoo xubnada ayaa maalmadii ka soo baxay iyo waxsaxsadeedka takasiisiisa gudsiin doonta waxaa siinayaa hadda cabdi faarax goohe oo ah aqliyadka saaniyeed cabdi faarax shukri
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه، وحان maanta si kaa dhacay oo haasida badan ay isugu yimaadeen si ay u muujiyaan dareenkeeda arrinta ku saabsan ninkii ahaa madaxa dharanka ee beesha oo si lama filaana oo aan tashi lahayn oo isaga uu ku kooban ugu garay cadowga khaatumo cadowga dhulbahante cadowga soomaaliyeed arrintaasi murugo badan iyo fakar badan bay ku keentay mujtamacii meel kastuu joogo ama somali ama dhulbaante ama jaamaca siyaasi gaara u taabatay waxaa jirtay jaaliyadaha jaamac siyaas intii ninkaasi uu ku magacaabna xilka ibraadimo inay ku haysay tasaar kala daadsanaan wada shaqayn la-aan is-eedayn iyo is-adwaa maanta shirkii waxaa ka soo baxday in qof waliba meeluu ku naqnaa oo ah wixii sahlay in arrinta saa u dhacdo uu maanta isagoo arrintaasi xumaanteedu caydhinayso ay dad laba boqol iyo labiyo soddon mar gaaray markay u yaraadeena laba boqol iyo shan iyo labaatan qofkay isugu yimaadaan shir kontareesa dad gudaha ka soo galayna ay jireen oo badan waxaa dadkaas xuquuqtooda ay ku muujiyeen oo ay ku faahfaahiyeen inaan wixii maanta markii laga arkay ninkaa telefishinada cadowga oo ay dadka badankii u arkeen inay ahayd safar hambaliyo iyo ogaadin uu ugu tegey si uu uga hambaliyeeyo dhibaatooyinkii ay u jeesteen dhulbahante ee ay ugu dambaysay sii ka dhacday kale ah ee ummadda soomaaliyeed oo dhammi ka tacsiyeynaysay inuu isagu hambaliyo ugu tegey dadkii ninkaa geystay dhammaan dadkaasi waxay caddeeyeen ama ay xusuuskooda ku mideeyeen inaan laga bilaabo xilliga arrintaasi dhacday inaan dadkaas inuusa ninkaasi ku matelin dole goob si khaatumo mid soomaaliyeed mid dhulbahante ayna baaq u jeediyeen bulshada dhulbahante iyo ta soomaaliyeed inaan qofna ku ixtiraamin ku soo dhoweyn isku hostaagin ku salaamin inuu ninkaasi kaga wahayo beertaamasiya uu yahay shaksi weliba dadka qaar sheegeen inuusan ahayn xitaa shaksi nadiif ah oo ummadda bulshada ka tirsan sidaas daraaddeed waxaanu caddaynaynaa inaanan arrinkaa la qabin waxba ka ogeyn qaani ka ahayn u nahay ummad qaasuma ah u hoggaansan xooggayaga iyo maskaxdayda nadala tahay dadkaas shirki dad ma qayb galay waxay kaloo kala tageen shirkii in qof waliba u hawl galo dadkii gudaha si loo moodalagareeyo loo diyaariyo in laga tashado ciddii meeshaa markii ay habboonaato hogaamin lahayd hogaanka dhaqanka u qaban lahayd inta ka horeysana cuqaasha jufooyinku ay yihiin madaxa ugu sareeya ee jufo walba saamaxyaada haddii iyagu ay guddoon iska dhex doortaanna ay tahay arrin gaara waxaan kala waxaa dhici karta in in badan dadku isweydiinayaan maxaa arrintaa intaa ku soo siman maadaama muddo dheer uu jaray xiriirkii jaaliyadu lahayd ama mujtamaca saalixiinta ay la lahaayeen inay dhacday in la waayo meel loogu hagaago information saxa oo meeluu ku sugan yahay meeluu ku socdo inuu la tashado la waayey ayna iga xisaabtay annagoo shan ilaa markii ku soo baxay sabajahu ku jiray inaanu hubsanno meesha ugu dambaysa wax aga dhigo markii la ogaadayba halka aga dhigayna dadkii ay dib isu soo yaadeen sitaasina uu sidaa u dhacay marka waxaan ka cabsanayaa bulshada dhulbaantay reer khaatumo inaan cidina ku tixgelin ku arkin inuu yahay hogaan katika hogaanka dhaqanka khaatumo kuna makelin beesha jaamacasiyaad meelnaba annaguna uusan nagu makelayn dibna aanaan mataqaanaa uusan ugu qalmidin magaca jiraad miidiyaha iyo meel kalesana looga isticmaalo haddana waxaan aad ku wariisanayaa calacsiye anigu waxaan ku hadlaynaa magaca arrimaha baatifiga oo qayb badan baa kasoo qaybgalay laakiin ugu iibadaba laakiin calacsiye aan ku wareysanaya hadda si uu mataqaanaa isaguna wixii hagadiga ugu daro
السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنت وين السلام الله وعلى عبدية وحالا كي أقول بالله بسم الله الرحمن الرحيم بنا بدينا يوسي اسمي سورة الله بحي الكوبانة يعني في هذا النعت الأولي هنا مثل ليش الأولي هنا بقى جدا حد العيد sidaa uu tilmaamay ninka iminka hadalka iiga horeeyay igu soo horeysiyey ee cabdi faarax kooxe markii maanta ay shil isugu yimaadeen ummad fara badan oo beesha jaamacsiyaad ka mida oo weliba qurba joogta u badan oo tiradooda isaguna uu tilmaamay aniguna aanba dee ku celin karo oo laba boqol iyo wax ka badan laba boqol iyo konton gaaraya iyaga oo ka hadlaya dhibaatadii dhacday shalayto waxaanu caddaynaynaa haddii aanu nahay dadka meeshaa isugu yimi maanta taariikhdu ay tahay sideed iyo toban bishiiba ay abril tahay sanadkuna afar iyo sideed iyo toban bishii abril two thousand fourteen waxaan soo gudbeenaa haddii aanu nahay ummadda jaamacsiyaad ee qurbaha ku nool iyo in badan oo gudaha jeesada in maanta laga bilaabo uusan jaamac garaab ismaaciil ahayn isam beesha jaamac siyaad mas-uulka ah oo dhaqan laakiin uu yahay shaksi jaamac siyaad ka mid ah oo jaamac garaab ismaaciil la yidhaahdo sababtuna waxa weeye wax hadda cid waliba ka dheregsan tahay oo maanta aan la isweydiinayn ee sooma oo isagu uu mas-uuliyaddeeda iskaleeyahay oo gacmihiisa ku geystay iyo maskaxdiisa oo aan wax kula socda iyo wax kula labaa iyo wax kula saddexay midna jirin markii uu isagu go'aansaday oo ku dhaqaaqay oo ah ummaddii mas-uuliyadda iyo xilkayga koofiyadda u liidatay inuu ka kadhiyo lugooyadeeda iyo hadimadeeda wax aan ahayn uusan ka shaqayn dadka intaa leeg oo laba boqol iyo konton gaaraya oo qurbajoog beesha jaamacsiyaad ka mid ah oo nooc walba leh iyo in badan oo gudaha kaga xidnayd oo gudaha ku jirtay waxay isla garteen in aan maanta laga bilaabo jaamac garaab ismaaciil magacii isnimo insan jaamacsiyaad ku majerin ummadda soomaaliyeed baanu u sheegaynaa kadhuubahankaanu u sheegaynaa islaamkaa baan uu sheegaynaa booskaasina maanta laga bilaabo uu yahay boos bannaan ummadduna markii ay isla garato ee ay kashigeedu habboonaado ee ugu dhaqsa badan ee ay ka boodsato ay booskaas buuxin doonto haddii ilaahay idmo sida ugu fayoobaanta badanna loo gacan gelin doono waxaan weliba ku soo darayaa hadalkayga in markii ay habboonaato meel waliba dib isugu noqon doonto sidii laga arki jiray cod buuxa oo aan dhicis ahayn oo kan ka badan looga soo saari doono laakiin hadalkaa aanu maanta soo gudbinaynaa aan duubahante ama soomaali ama cidda islaamkiiba aanay u arag hadal wax ka soo noqon doonaan haddii ilaahay qadaro waxaan rajaynaynaa inaan dhibaatada uu geystay ammaanaha ninkaa loo dhiibay ammaanadii loo dhiibay buu soo celiyey markii uu qaadi kari waayey dee mana xuba haddii ay dhib leedahayna dhibka isagaa isu geystay naftiisii u geystay magaciisii u geystay sharaftiisii buu u geystay wax uu dadka yeelay ummadda tan beesha ah iyo wuxuu dhulbaanta yeelay midna ma jiro waxaanu leenahay hadday khaatimo tahay iyo hadday fikir taleex tahay iyo hadday sir dhulbahanto tahay iyo hadday gole dhaqan tahay iyo hadday mid dadweyne dhulbaanta isugu yimaado tahay ninkaasi saacaddan maanta aanu idinla hadlayno laga bilaabo kuma fadhiisan doono kursigaa kuma matelo cidina kama aqbasho maanta laga bilaabo waa shaksi jaamac siyaada oo la yidhaahdo jaamac garaab ismaaciil magaciisaasi inta ugu gooyo ayuunbuu ayuunbuu ayuunbuu habiirahaydma uu qaadanayaa shalay darinkii hore garaajada garaab ismaaciil buu ahaa laakiin saacada ka baxdi jaamac garaab ismaaciil buu noqday waa sidaa sida aanu leeyahay hadday dhib leedahay dhibka isagaa qaba oo isagaa isu geystay waxaan hadalkayga kaga baxayaa dhammaantiin intay dhegaysanaysa codkeyga waa salaamayaa waxaan dii rajaynayaa khayr iyo baraariga barwaaqo ummadda jaamac siyaada waxaan leeyahay gaar ahaanu leeyahay wax idin gaaray ma jiraan ninkaasi isagaa dhib isu geystay isagaa in dhibaato ku filan qaba weliba ha loo duceeyo ha la yidhaahdo mataqaanaa khayr ilaahay ha ku siiyo maadaama uu ammaanadii aad lahaydeen uu idiin soo celiyey oo idin yidhi qaasa ma hayn karayo anigu intaasumaan xigmadda u arkaa inuu yidhi mataqaanaa waa idiin hayn kari maayo qaasa shaksigii kale ilaahay u qoray ayaa loo dhiibi doonaa oo mid isaga ka khayr badan baa iman doona waxaan hadalkaa ku hadalkayga ku gabagabeynayaa dhammaantiin waa idin salaamaya rag iyo dumar wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu
bismillah alxamdulilah salaatulahi wasalaamu calaa cibaadihi min asmaai wabaad magacayga waxa la yidhahdaa cabdisayd saamac saleemaan waxaan rabaa inaan in ku xoojiyo walaalaha iga horreeyey codkaas ay ka soo qaadeen shirkii ballaadhnaa ee maanta ay kulanka ay ku lahayd maanta shariyadda uu odaga u ahaa ninka jaamagal ismaaciil shirkaas wadatashi baa isugu yimaadeen dhammaan qaybaha bulshada odayaal waxgarad aqoonyahan haween ka tirsan beesha igmatay inuu ninkaas u ahaado garaadkooda naqaash badan iyo rugrug badan waxaa soo baxday in beeshu daawasiyaad ay hoosta ka xariiqan tahay inay ka mid tahay mar walbana ahaanayso guddigayaasheedana ahayd meelihii samaysay maamulka khaatimsida soomaaliya si buuxdana ay u taageersan tahay goor kasta iyo amin kasta xaqiiqatan ay yihiin kuwa ugu yacni markasta qoso baahida kuwa baahida ugu badan u qaban maamulkaas macalinka ku taaga beertu waxay soo dhaweynaysaa in cid kasta oo ku kacdo khiyaano daran la waafajiyo aqaanta ay muddasato haddaba markii kalaasha ajabiyey kuna xadgudbay xeerarkii aasaasiga ahaa u yaalay ama golaha dhaqanka ee qaasumo ama ballamihii uu ka qaaday ilaahay hortiisa iyo beeshii igu martay oo si aad ugu tuntay kuna bacaseeda dhammaan talooyinkii loo soo jeediyey iyadoo go-aamada aan soxosa laga duuleeyo waxaa laisla qaatay maanta laga bilaabo ninkaas inaanu ku metelin beesha geed iyo gola midnaba waxaanu codeo ku sheegaynaa halkaasnu u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa maamulka faatimo gaadhsiinaynaa golaha dhaqanka kale faatimo gaadhsiinaynaa in jaamac garan ismaaciil oo mad ka mid ahaa dhaqameedka kaasumo balse xero weydaartay laga bilaabo maanta uu yahay shaksi caadi ah loolana dhaqmayo sida loola dhaqmo horgallada maalinada u shaqeeya waxaanu annagu aada uga xun ka raalli gelinaynaa inta wanaagga kaasuma jacan wixii indhahooda iyo dhagahoodu soo gaadhay ee ahaa foolxumo runtii saacadiina soo dhaafay waxaan leenayaa lagu tarsin hawshaasi waa hawl meel la saaray inta ka dhiman iyo dhammaystirkeeduna dan iyo gudaba waa laysla qabanayaa waana laga midaysan yahay insha allah waxay ku dhammaanaysaa sida dalka iyo dadkoo dhan isugu jirto intaasa kusoo koobayaa wasalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقدر أحفظ لوين يعني جميع الشعبية جميع محمد قال وكذا دولة بإثنين يعني مو كتبوا فنشر إلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آم، ضمان مضى آم، dhegeysanaysa press releasekan ama shirkan jaraa'id aad baan u salaameynaa haataan waxaanu salaan qaaliya diraynaa dhammaan shicibka reer khaatimo sidaa ay idiin sheegeen xubnihii iga horreeyey shir aad iyo aad looga soo qayb galay oo maanta dhacay ayaa xubnahan idinla hadlayay laga soo idmaday inay shirka jaraa'id qabtaan ujeeddada ay u qabteenna xubnihi hore ayaa idiin sheegay dhacdo runtii maxlin leh oo aan la filayn sida mafilaana u dhacday oo uun lagu war helay runtii iyadoo arrintaasi ay aada iyo aada argagax u gelisay ummadda reer khaasmo oo dhan si guud ummadda soomaaliyeed ee midnimada jecel ummadda reer khaasmo oo dhan beesha u higmatay jaamac garan ismaaciil inuu isim u noqdo saldanadda inuu ugu matelo golayaasha ama ummadda soomaaliyeed ama ummadda khaatumo iyo geed dhaqameedkaba ee argagax ku noqotay ammaano weeye ismnimadu qofna isagu iskama qaato koofiyad iyo cimaamad qof walba oo isima ummad baa u diidatay ammaane ammaanadaas sidii lagugu diibtay haddii aada u hayn weydid ama aada khaayintid ama aada ka soo bixi weydid waajibka ay leedahay ayaa qofkii sidaas ay ku cadaato la mariya ammaanadii loo dhiibay saagar ismaaciil oo idinka beeshaa nagaga dhigay wuu qaa'imay ummaddii ammaanada u diidatayna wuu ku cadfo sidaa awgeed waxaa ummaddii isugu timi shirkaasi ay go-aan ku qaadatay inaanu maanta wixii laga bilaabo ku mateli karin gole iyo geed midna ummaddaa magaya reerkaasuma sidaasaanu u sheegaynaa ummadda soomaaliyeedna sidaasaanu u sheegaynaa beesha raacsiyaadna sidaasaan u sheegay waxaanu idiin soo gudbinaynaa waa go-aankii ummadda tiradeeda la sheegay ee isugu timi shirkaas dooca dhaqanka in khaafumo waxaa laga codsanayaa heerka golaha dhaqanka inay arrintaasu waxa ay leedahay waktiga ugu habboon ay ka yeelaan kuwii hore ee sidaa sameeyey oo hore heerartaa loogu qaaday oonbuu la mid yahay gole kaafumo gole soomaaliyeed gole beeleed midna beeshan magaceeda kuma mateli karo go-aankaas oo buuxana wakti aan fogeyn ayaa haddii ilaahay ka dhigo go-aankeeda la qaadan doonaa wakti aan fogeyn ayaa go-aankeeda iyadoo loo dhan yahay la qaadan doonaa haddii ilaahay ka dhigo hawsheedana waa la gudagelayaa sida ugu dhaqsaaqo waxaanu ka raali gelinaynaa ummadda reer faafumo saas ahaan iyo gaar ahaan beesha magaranaysaa u dhiibatay ammaanada wixii indhahooda iyo dhagahoodu ay ilaa shalay aan arkayana ma maqlayan ayaanu ka raali gelinaynaa waan rajaynaynaa haddii ilaahadan ka dhigo beeshu cid ammaanada ay sin karta haddii ilaahadan ka dhigo oo sidii loogu dhiibay ku xejin karta ma u hayn karta ma ummadda ugu adeegi karta ma geeda iyo golada ugu mateli karta insha allahu tacaalaa arrintaas ma idman doono haddii ala yidhi waa idin salaamaynaa dhammaantiin والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته haddana waxaan kusoo dhaweynayaa xubinku amase magaca hablaha taagida ganacsiga shukri ismaaciil alkacabsi shukri kusoo dhawo waxaa ku jirta
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آن وحان أنا كهلا يا أفكيغا يا مدعيغا iyo maxaan ku raday magaca gabdhaha reer khaatumo ama gabdhaha jaamacsiyaad meel kastay joogaanba dad iyo dibadba waxaan kaloo ku hadlayaa afka jaaliyadda maxaan ku raday jaamacsiyaad ee qurba joogta ah ee reer germany anigoo intaaba ku hadlaya waxaan marka hore salaamayaa oo aan salaam gaara u gudbinayaa saxaafadda sharafta leh ee igu soo dhaweysay khadkan waxaan idin leeyahay aada iyo aad baan idin salaamay dhammaan saxaafaddana waan salaamayaa haddii aan intaa ka gudbo waxaan u malaynayaa waxa aan yacnihii ka hadlayo inaan hadda soo bandhigi doono oo maaragtay aan soo gudbin doono waxaan anoo ku hadlayo sida aan u sheegayba gabdhaha afka gabdhaha jaamacsiyaad meel kastoo ay joogaan caddaynaynana mowqifkayada iyo hadafkayada da-ayada aanu ka midaysan nahay haddaanu nahay gabdhaha iyo haddaanu nahay jaaliyadda Germany waxaan rabaa inaan ka hadlo arrintii dhacdada ahayd ee dhacday maalintii jimcihii ee ka dhacday magaalada Hargeysa oo ay ahayd yacnihii ninkii ina daraar ismaaciil ee noogu magacownaa ama noo ahaa yacnihii hubintii aan helnay naftayadii iyo masiirkayagii iyo magacayagii iyo dareenkayagii iyo dadnimadayadii baan u dhiibanay aan taasina ay noo caddaysay maalintii uu hargeysa ka soo digay intaasba inuu dayacay oo uu maaragtay maxaanku idhaahdayey intuu duuduubay boorso ku riday taas aniga oo ka hadlaya aanu frinta iyo madda aanu ka qaadanay ama aanu ka ama aanu ka ayidsannahayna aan caddaynayo haddii aan nahay gabdhaha waxaanu caddaynaynaa arrintaasi maalintii uu ka soo digay hargeysa in aanu wax alla wixii aanu u dhiibanay wixii hadda ka bilowda oo saacaddaa ka bilowda in aan yacnihii wax uu maaragtay arrintaa ku saabsan ama mas-uuliyadda aan u dhiibanay ku saabsan oo lagala xiriirayo ama maxaanku idhaahdayey uu mas-uuliyad noo aysan jirin oo aanan maaragtay kala tashanaynin noogana maxaanku idhaahdayey halkaana maaragtay ay arrintaasi kusoo absidhantay marka waxaanu soo jeedinaynaa baagana u diraynaa dhammaan gabdhaha reer gabdhaha jaanasiyaad beesha jaanasiyaad in aanu nahay haddaanu nahay gabdhaha aanu nahay wixii bulbahanta yahay nahay wixii khaasuma tahay wixii ehelkayaga iyo dadkayagu ay ku go-aanna aanu ku go-ano ninkaasna aanna wax dambe haddaanu nahay gabdhaha aan maaragtay aan oo noogu haray aysan jirin arrintaasna kolley dadkii igu horreeyey iyo jaaliyadaha kala duwan ee igu horreeyey ayaa dhameeyey wixii la dhihi lahaana waa la yidhi aniguna waxaan ku hadlayaa afka gabdhaha afka gabdhuhuna wuxuu ku soo ururay in aanan wax allaa uu mas-uul nooga yahay waktigaa laga bilaabay aysan jirin mas-uuliyadayadiina aanan maxaanku raday uu dayacay annaguna aanu ka tashanayno deel ahaan aan uga tashanayno jamac ahaan aan uga tashanayno gabdha ahaan aan uga tashanayno wakti aan fogayna aanu ka tashanayno haddii ilaahay yidhaaho aanuna maxaanku idhahday soo bandhigi doono haddana aanu caddaynayno durbahantana u caddaynayno reer khaasimana u caddaynayno soomaali caddaynayno adduunweynahana u caddaynayno in aanu mas-uul naga ahayn annaga wax uu noo hayo oo maanta kabacdi loo nalogala xiriirayaana aysan jirin halkaas baan maaragtay arrinkayada kusoo absaraynaa wixii intaa ka dambeeyana wixii aanu dadkayaga iyo ehelkayaga iyo dantayaga iyo dareenkayaga iyo damiirkayaga iyo maxaanku rahday jiritaankayaga iyo aayahayaga aanu kaga tashan lahayn waanu maaragtay annagay noo taalaa annagaana maxaanku tashanayna annagaana go-aanka gaarayna sidii aanu shalayna isaga maxaanku rahday ula nimi ayaanu ula imanaynaa mid noo bedela oo khayr qaba insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan inta hadalkayga kusoo gebagabeeyo wixii dambe ee warana insha allahu waynu kasoo wada xiriiri doonaa haddii ilaahay yidhaahdo sida ugu dhaqsaha badan waxaan kusoo gebagabeynaya arrintayda assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu